Barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta waa kuwa muhiim u ah qof walba oo raba in aqoontiisa aasaasiga ah ku kabo xirfadda, sidoo kalena uu abuurto fursado shaqo. Marka Soomaaliya la joogo xirfadaha gacanta ee inta badan ay bartaan dhalinyarada iyo haweenka waxa ay u qaybsamaan laba nooc kuwaasi oo kala ah xirfado si gaar ah dumarka loo baro sida cilaansaarka, dib u naqshadeynta ama karinta dharka, iyo xirfado kale oo la xiriira qurxinta dumarka. Dhanka kale, waxaa jira xirfado badan oo si isku mid ah ay u baran karaan ragga iyo dumarku, balse marka Soomaaliya la joogo aysan dumarka aad ugu dhiiran barashadooda. Waxaana ka mid ah xirfadahaasi faryaamada, xirista korontada, iyo xirfado kale. Xamdi Golton waxa ay ka mid tahay gabdhaha ku nool magaalada Kismaayo. Waxa ay ku dhiiratay in ay barato xirfadda faryaamada, taasi oo ah mid inta badan dumarka aysan baran, iyadoo sheegtay in xirfaddani ilaa yaraanteeda ay jeclayd.
Waa dhowyahay abaayo. Waxaa barto waxaa waaye farsamada gacanta. Waxaa sameynaa waxyaalahan alwaaxda waxaa ka sameynaa wax farshaxan ama sariir ha noqoto ama miis ha noqoto ama kuraas ha noqoto waxyaalo badan oo saasoo kale ah aa ka sameynaa waxaa igu dhaliyey horta fasti aniga waxaa iska jeclaa waxyaalaha gacanta laga qabto marka saas markay ahayd marka halkan imaaday waxa bannaan oo meesha yaallay waxay ahaayeen farsamadan oo gacanta ah iyo harqaanka marka ani waxaa doortay tan waayo waxaa jeclaa inta badan ba inaan wax sawiro waxaas aan sawira inaan sameeyo inaan sameeyo yacni wax aan aan waxay i ahayd waxyaalo markaan yaraa aan jeclaa bay bay ahaydno markaan yaraa waan sawiri jiray haddana inaan sameeyo yacni waaba je- waaba jeclaa dookay waay Ay, horta rag iyo dumarba meesha ay wax ku baranaysa muhiimadda waxay tahay adi wax ma baranaysaa hadday rag joogaan meesha yacni waraago ma joogo dad la joogo waa la baran kartaa wiilashana maasha allah wiilal oo hadda dhib iyo wax aan kala kulma maaha wiilal is sabood gareeya waaye aad iyo aadna inta badan ani waxaa wax ula soo qaatay wiilal waaye intaan wax baranaayay inta badan wiilalna wax la soo baranaayay marka gabdho badan wax la barto waxaa maka jeclaa wiilal badan wax la barto waayo caawin badan waa ka helaysaabo waxyaalaha aan hagaajino sariirtaa ka mid ah miisaskaa ka mid ah kuraasta iskuulladaa ka mid ah fadhiyadaa ka mid ah Eh, way badan yihiin adi ma laga sheekan karo laakiin waxyaalahaas hadda ugu sii muhiim muhiimsan armaajada eh, way badan yihiin koobadiinada sariirta oo kaleeto waa sameynaa waxay iga caawin kartaa horta fasti inaan mustaqbalkayga aniga aan aan ganacsi qayb ka mid ah qaybta weliba dhanka farmaya faryaamada ah inaan sameysto way iga caawin kartaa waxay kaloo iga caawin kartaa inaan support gareeyo gabdhaha oo aan baro because gabdhaha ma inta badan ma bartaan farsamadan ma bartaan waana fursad bannaan